warkii oo fidsan bisha agost maanta waa lix sanadkuna waa laba kun toddobiyo toban warka waxaa istuudiyaha wadajir radio ee magaalada atlanta idinkaga akhriyi doona anigoo cabdilcaziiz sidi golaha shacbiga soomaaliya waa baarlamaanka ee ayaa maanta waxa uu ansixiyey miisaaniyadda dowladda soomaaliya sanadkan aynu ku jirno ee laba kun toddobiyo toban xaalada magaalada marka caasimada gobolka shabeellada hoose oo maanta degan kadib dagaalo googoos ahaa oo halkaasi ka dhacay iyadoo weliba digniin gaara loo jeediyey saxaafadda ka howlgasha magaalada muqdisho taasi oo warar been abuura ka tabinaysa dagaalada haatan ka socda gobolka shabeellada hoose ciidamo ka socda dowladda etoobiya oo soo gaaray magaalada baydhabo caasimada kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed ayaa lagu soo waramayaa in haatan ay usoo ruqaansanayaan dhanka deegaanka leega ee gobolka shabeellada hoose taasi oo waddo muhima u ah magaalooyinka baydhabo iyo muqdisho isu socodkooda maxkamadda ciidamada qalabka sida soomaaliya oo tagtay magaalada baydhabo ayaa waxa ay xukunno isugu jiro dil iyo xabsi daa'im ku furisay rag sheegtay in ay ka mid ahaayeen shabaab horeyna u dilay wadaad caanka ahaa magaaladaasi baydhabo xildhibaana ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa iyaguna dhankooda in ay dhaliilayaan maamulka uu magacaabay madaxweynaha maamulkaasi koonfur galbeed sharif xasan sheekh aadan dagaalo salka ku hayo aanooyin qabiil iyo weliba dagaalo kale oo siyaasadeed ayaa waxaa kasoo cusboonaaday gobolka galgaduud iyadoo ku dhowaad soddomeeya sanana dagaalada noocaasi ahi ay ka jireen deegaano ka tirsan gobolka galgaduud haddaba sida uu kusoo waramayo waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta waxa uu ansixiyey miisaaniyadii dowladda soomaaliya ee sanadka laba kun toddobiyo toban waa kan kaafi oo inoo qaadaa dhiga
xubnaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiile ku ansixiyey miisaaniyadda lixda bilood ee sanadka ka dhiman kadib markii xubnaha golaha shacabka in muddo ay ka doodayeen arrintan wasaaradda maaliyadda ayaa miisaaniyadda sanadkan waxay ku soo dartay lacagaha bangiga adduunka uu siiyo dowlad goboleedyada taas oo ah lacago kala badan waxaana arrintaas muran badan ay ka dhex dhalisay xubnaha golaha shacabka muddooyinka ugu dambeeya ayaa miisaaniyadda waxaa si gaara dib u eegis ugu soo samaynayay guddiga arrimaha maaliyadda ee baarlamaanka ha yeeshee xubnaha guddiga ayaa maanta mar kale xubnaha golaha shacabka hor keenay xildhibaan cali cabdi cusmaan oo ka mid a xubnaha golaha shacabka ayaa dib u eegista lagu soo sameeyey miisaaniyadda dalka ka hor akhriyo xubnaha golaha shacabka waxaana intaasi kadib oo ka codsaday in xubnuhu ay ansixiyaan maadaama uu sheegay in haatan ay jiraan duruufo badan oo loo baahan yahay in la xiriyo odayaal marxaladihii ay soo martay intii guddiga maaliyadda dibeegisu ku jiray miisaaniyadda waxyaabaha soo kordhay waxaa ka mid a miisaaniyaddii oo isbedel ku timid halkii hore ay ka ahayd laba boqol afartan iyo lix milyan haatan dibeegista miisaaniyadda ay ku bedeshay laba milyan laba boqol iyo lixdan milyan halkaa kor uu noqday waa toban iyo afar milyan afar iyo tobanka milyan boqolkiiba sagaashan wuxuu aaday xagga ciidamada korarka aan u samaynay ciidanka xoog dadka soomaaliyeed runtii mudanayaal miisaaniyaddan waxay soo martay intaan ku intaan gacanta ku haynay marxalado mudanayaal waxaan mar kale idinka codsanayaa amba aan idiin soo jeedanaya in maaragtay miisaaniyadda maantadan taariikhdu ay tahay lixda agosto inaan aan isdhaafisaan amba maaragtay aa u fasaxdaan wasaaradda maaliyadda
intaasi kadib boqol lixdan iyo toddoba xildhibaan oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ayaa u codeeyey in miisaaniyaddii ansax noqoto laba xildhibaan oo ka mid a xubnaha golaha shacabka ayaa iyaguna ka soo horjeestay mana jirin xildhibaano ka aamusay cabdiweli sheekh ibraahim muudey oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xubnaha golaha shacabka ayaa sheegay in wasaaradda maaliyadda laga doonayo in sanadka laba kun iyo sideed iyo toban markii la gaaro miisaaniyad midaan ka duwan ee la timaado wasiir waxaan rabaa talooyin ay soo jeediyaan xildhibaanada guddi waa mahadsan yahay si fiican ayay saaxiibadooda ugu sharaxeen waana qanciyeen talooyina inta laga soo jeediyey waxaan u malaynaa talooyinka la soo jeediyey inay idin qoran tahay oo qorateen laba kun sideed iyo toban hadduu ilaahay na gaarsiiyo tantu ka bedelnaa laydinka raba markaas waxaan u malaynaa annaga tajribaan soo dhigan doona baash wax badanaa ka bedeli doona hadda laakiin waa waa u jeedaa saaxibada waa laydin fuutiyey fuutuskaas aan dhinac ka gelin waa mahadsantii shaqa badan laydinka rabaa talooyinka ku darsada intaa kadib ayaa wasiirka wasaaradda maaliyadda cabdiraxmaan ducaale bayle waxaa xubnaha golaha shacabka oo kaga mahad celiyey ansixinta miisaaniyadda dalka
mudane guddoomiye waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaya guddida nala soo shaqaysay sida sida hufan ee wanaagsan u soo safartisay u soo sigirkasay sida fiican uga soo shaqaysay qodaskan ku-celiska ahaa wax wanaagsan baana ka soo baxay aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa madaxdii dalkan ugu saraysa baa tihiin madaxnimo ayaa idinka muuqata madaxnimo ayaa idinka muuqata mudane guddoomiye arrinta halka la ysku faray iyo in la iskaga yimaado bajetka ama miisaaniyadda laba kun iyo siddeed iyo tobanka dhayaha iyagu way u furan yihiin waxaan qarinaynana ma jirayo mana jiri doono horena uga jirin waa iskaga imanaynaa waxaase aan doonayaa inaan ina ogeysiiyo
dhanka kale baarlamaanka somalilan ayaa maanta doortay guddoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan oo u doorteen baashe faarax kadib markii xilkaas uu iska casilay cabdiraxmaan ciro oo laba iyo tobankii sane lasoo dhaafay ahaa guddoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan waxaana cabdiraxmaan ciro haatan uu yahay uu sharax u taagan xilka madaxtinimada ee somalilan doorashada dhacaysa bisha nofembar guddoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa hambalyo u diray guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada ee somalilan ee hadda la doortay anigoo ku hadlaaya magaca golaha shacabka iyo shacabka soomaaliyeed dhammaantiisi waxaan hambalyo iyo diiran iyo bogaalin u gudbinaynaa aan u diraya magaca magaca golaha shacabka anoo ku hadlaaya aan u diro bogaalin iyo hambalyo mudane baashi maxamed faarax oo hadda loo doortay golaha wakiilada somaliland ee hadda loo doortay gudoomiyinimo loogu doortay waxaan allah subxaana watacaala uga baryayaa inuu guulaysto in maaragtaa guulkooda golahaas inuu guulaysto sida u roon ummadana uu ku sida ummadda roona uu ilaahay waafiq maxamed kaafi sheekh abukar reedio wadajir muqdisho ciidamo aada u tiro badan sida lagu soo waramayo oo ka socda dhanka dowladda etoobiya oo soo gaaray magaalada baydhabo ayaa la sheegayaa ciidamadaasi in ay haatan ku soo fool leeyihiin deegaanka leego oo isaga dhaca bartamaha magaalooyinka muqdisho iyo magaalada baydhabo halkaasi oo sida lagu soo waramayo dhibaatooyin aada u baaxad leh oo dhinaca safarada ah ay ka jirtay waa kan waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo mar kale inoo qaada adiga wararka naga soo gaarayo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxa ay sheegayaan in magaaladaasi ay soo gaareen ciidamo badan oo etoobiyaan ah kuwaas oo qayb ka ah howlgalka amisom ciidamadan etoobiyaanka ah ayaa ujeedada u yimaadeen magaalada baydhabo waxaa lagu sheegayaa inay daba socoto kadib markii dagaalyahanada al-shabaab ay la wareegeen deegaanka leego oo ka mid ah deegaanada gobolka shabeellaha hoose dagaalyahanada al-shabaab ayaa waxay kala jareen waddada isku xirta magaalooyinka baydhabo iyo muqdisho taas oo keentay in gaadiidka ciidanka dowladda ama gaadiidka askartu ay saaran yihiin aysan isaga kala gudbin magaalooyinka baydhabo iyo muqdisho hore ayaa ciidanka amisom waxay kaga baxeen leego waxaana taasi ay keentay in al-shabaab ay si fudud halkaasi leega ay ula wareegeen wararka baydhabo ka imaanaya ayaa sidoo kale sheegaya inay dhici karto in ciidanka etoobiya ay yimaadeen magaalada baydhabo ujeedadoodu ay tahay inay degaan degmada leego si ay al-shabaab halkaas kaga saaraan ma jirto wax faahfaahin oo ka soo baxay saraakiisha amisom iyo sidoo kale maamulka koonfur galbeed oo ku aadan arrintan dhanka kale maxkamadda ciidanka qalabka sida ayaa maanta waxay xukun dil ah mar kale ku ritay saddex nin oo loo haystay inay ka dambeeyeen dilka sheekh madeer sheekh madgaab oo horey loogu dilay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay raggan ayaa horey maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida waxay ugu riday mid ka mid a xukun dil ah iyadoo labada kalena lagu xukumay xabsi daa'in ha yeeshee waxay mar kale racfaan u qaateen maxkamadda sare ee ciidanka qalabka sida iyadoo isla xukunkii xukun la mid ah maxkamaddu maantay ku riday sidoo ku dhawaaqay liibaan cali yarow oo ah guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidanka qalabka sida in rafcaanlayaasha kala ah kow maxamed aadan cali bowrow labo so soomow cali aadan cabdilaahi ilkacse saddex xasan cabdilaahi ibraahim oorgaab ay wada yihiin dembiiliyaal galay dembigii lagu soo oogay maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxay ku raacday xukunka maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad horay ugu xukuntay xukuntay oo kale ah kow maxamed aadan cali bowrow waxay ku xukuntay dil toogasho ah qisaasta marxuum sheekh madeer madgaab caliyow labo soomow cali aadan ilkacse iyo xasan cabdilaahi ibraahim qoorgaab waxay ku wada xukuntay xabsi daa'im maxamed kaafi sheekh abukar reediyo wadajir magaalada muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo warbixintaas nooga soo diray isagoo ku sugan magaalada muqdisho xildhibaano ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa ay ka soo horjeesteen maamulka uu madaxweynaha maamulka koonfur galbeed uu sameeyey toddobaadkan haddaba xildhibaanadaasi oo la sheegay in tiro ahaan ay konton kor u dhaafayaan ayaa haddii ay la hor keeno baarlamaanka maamulka koonfur galbeed golahaas wasiirada uu shariif xasan ku dhawaaqay sheegeen in aanu mari doonin golaha walowse aan la ogeyn tiro ahaan in konton ka mid a xildhibaanada maamulka koonfur galbeed oo haatan boqol konton iyo sagaal kor u dhaafaya ay ridi karaan iyo in kale haddaba waa kan waraysi ku saabsan arrimahaasi oo uu waryaheena ka waraystay xildhibaan xasan cali oo ka mid ah xildhibaanada diidan maamulka uu soo dhisay madaxweyne shariif bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah bacd haddaan u sii dhaadhaco waxaan rabaa inaan ka hadlo wasiirada soo magacaabay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan oo anigu aan u arko inay yihiin kuwo aan cadaalad lagu salayn oo jeebkiisa ka keensaday aan horena uga hadlay idaacadda telefishinka ee somali news aan kaga hadlay ayaan rabaa caawan inaan ka hadlo si ay u dhegeystaan shacabweynaha ku nool koonfur galbeed gaar ahaan magaala madaxda ku meel gaarka ee baydhabo
haye cadaalad darida aad tilmaamaysid maxay tahay
shariif xasan sheekh aadan horta wuxuu madaxweyne yahay saddex sano iyo iyo iyo iyo dhowr bilood waxaa laga sugayay in uu soo sameeyo sida dastuurka uu ku qoran yahay oo laba bilood gudahood ama afar bilood gudahood madaxweyne ku-xigeen taasoo la socotaan ma uusan samayn marka shaqada loo diro maahana mid kan uu rabaa inuu dadka ku ilistaado marka waxaan leeyahay oo shaqada laguu dira kasoo bax markaa kasoo baxdo adiga iyo madaxweyne ku-xigeenkaadaha kalsooni weydiista ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya dabadeedna markaad ka heshaan wasiire soo dhis waxaan dhihi lahaa hadda looma joogo xilli wasiir la soo dhiso oo shacabka koonfur galbeed beryahan wadasashi weyn ayay ka sameynayeen magaalada baydhabo markuu arkay in indhihii shacabkii ay soo iftiineen oo dhibka iyo dulmiga iyo dhibaasada ku hayo shacabka koonfur galbeed soomaaliya ayaa wuxuu rabaa inuu doorka isku qariyo oo wasiiro iyo waxaan loo joogin ku mamarsiyo la garo waan gartay maxaa ku jaban baa lisleeyahay bal haddii wasiiradii la hormariyay
waxaa ku jaban wasiirada kuwii horaa wax qaban waayey marka anigu waxaan rabaa kuwii sii hore isada inay ka dhimaystaan afarta sano oo ka dhiman hal sano dhowr bilood deedna kalsooni u weydiisto baarlamaanka ama isu soo sharraxo haddii dib ugu guulaysto wasiiro soo dhiso laakiin hadda uma oggolaan in wasiir soo dhiso xilligeedana lama joogo magarad
haye maxaa marka soo saa'idi lahaa haddii madaxweyne ku-xigeen la magacaabi lahaa madaxweynaha madaxweyne ku-xigeen waa laga sugayaba madaxweyne ku-xigeen waa laga sugayey haddii soo magacaabana baarlamaanka maanta wuu ku kala colaayo waa meelmarin lahaa laakiin saad la socota xaawo telefishinka haddii aad daawatay toddobaatan xildhibaan oo kasoo jeeda koonfur galbeed oo weliba raggi ugu cadcadaa ah ayaa ka hadlay oo tiri uu soo magacaabay inayan aan socon doonin aan laga tiiri doonin anigana baaqaan ka jeediyey marka baarlamaankaasna waxaan kasii doorinayaa hadda toddobaatan ruux weeye in boqol iyo afartan iyo sagaali kale ay diidaan xasan waxa wada wax ee umadaas u cusubeysa ma ahan marka waxaan dhihi lahaa inta u dhiman haska dhamaysto kadibna kalsooniha weydiisto baarlamaanka ama soo sharxo haddii cod la siiyana howlihiisaan guda galaanaya waa tahay ma laisdhihi karaa hadalkaagu wuxuu qayb ka yahay dadka aanan eh, weli si fiican iskaga dhex arkin wasiirada ama sidii la rabay xilal uga helin qaamkaas ku diidan
wasiiraan ka helay wasiirka aan ka helana magaciisa waxaa la yidhahdaa eh, maxaa la yidhahdaa eh, maxamed xasan aadan baa la dhahaa eh, isaamaa lagu naanaysaa aniga uma hadlo shaksiyadeyda ee sideeda waxaan ka hadlaa ummadda soomaaliya danteeda baan ka hadlaa danka soomaali iyo danta dowladda danka soomaalida weyn magarab marka baaqa aad jeedinaysid yaa u diraysaa
xildhibaanadaan u dirayaa shacabka koonfur galbeed gaar ahaan baydhabo jeedaan u dirayaa siyaasiyiinta dowladda sudaalka ku jirtaan u dirayaa inta wax dareemaysa sidooda kala dandanaysa korkeeda dhiig ku jira waxaan leeyahay waxaas wax laga xishoori waaye waa la taageerinaa buu lahaa
waa mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed oo isaga laftirkiisa wax sharciya aan halkaasi ku fadhinin oo isagana dhankiisa ku eedeynaya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed in uu sharcigu baalmaray yaa ka mas-uula sharciga baalmaristiisa ma xildhibaanada baarlamaanka mise madaxweynaha waa arrin kale toddobaadada soo socdo ay noo muuqan doonaan haddii allaha awoodda le laga helana aanu idiin soo tegin doono barnaamijyada wadajir radio ee toddobaadada dambe magaalada caasimada gobolka shabeellada hoose u ah ee marka ayaa toddobaadkan waxaa ka dhacay dagaalo googoosa dagaaladaasi ayaa dhanac dhan walba dhanka kale waxa uu ku riixayay in dagaalkaasi ay wax ka hurinayaan xarakada shabaab halka dhanka kalena la ogaaday in dagaalka uu yahay qaab beeleed isla mar ahaantaana ciidamada dowladda ay qayb ka yihiin oo ay la safan yihiin qaybo ka mid ah beelaha dagaalamaya haddaba waa kan warbixin ku saabsan dagaalkaasi iyo weliba magaalada oo toddobaadka dagaal kadib haatan ay degan tahay waxaa guud ahaanba saaka degan xaalada degmada marka ay gobolka shabeellada hoose kadib markii habeennimadii xalay shaqaaqa u dhexeysa ciidamada gobolka shabeellada hoose iyo xarakada al-shabaab ay ku wada dagaalameen halkaasi iyadoo khasaaraha dhabta ee dagaalkaasi uu ka dhasho uu gaarayo ilaa afar ruux halka tiro kaloo intaasi ka badanna ay ku waxyeeloobeen iyadoo waxyeelada ugu xoogani badi ay soo gaareen bulshadii lagu dul dagaalamay ayaa arrinkaasi waxaa ka hadlay maxamed ciise oo ka mid ah saraakiisha amniga gobolka shabeellada hoose waxauna been abuur uu ku tilmaamay warar ay baahiyeen warbaahinada qaar kaasi oo ku qotamo dagaalka haatan ka socda gobolka shabeellada hoose in lagu dhexeeyo maleeshiya beeleed balse arrinkaasi uu beeniyey waxaan aagadigayaa idaacadaha beenta sheegaayo oo siyaasadaha u bedelaya dagaalada marka ka socdo ama dalka sheegayo ka socdo qabiilka dhigaayo waxaan aagadigaa warayg weligan idaacadaha ka sheegin hadda waxaan maqlaynay sida idaacado badan oo ku ku hadlaaya maaragtay laba beelood markas ku dagaasho wax beel markas ku dagaalisa malahan beel ma hadda dagaal ka dhexeeyan hab yaraata ma jirto beelaha deganna waa la yaqaan marka wax ku dagaalamo ma lahan dagaal ugu dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada dowladda iyo kuwa deegaankii ama soo isgarabsanaya cid kaloo meesha ku dagaalanta hab yaraata ma jiraan marka war ayagu wey maaragtay yini meelaha la imaadaan lagaga fiican yahay anagaa hubna kaas anagaa cadaynayno dagaalkeena xalay al-shabaab iyo maaragtay ciidamada dowladda ugu dhexeeyey waana ku jira ilaahay baa ku jiray dalab ka kasanayaa dowladda inay maaragtay gurmadeeda soo gaarto dalabka shabeellaha hoose al-shabaab haddii ay rabto inay muqdisho amni ay ka dhigto shabeellaha hoose oo al-shabaab ee maaragtay meelo badan ay ka joogto shabeellaha dhexe oo al-shabaab meelo badan ka joogto muqdisho nabadeeda weligeed lama soo xili karo maaragtay goboladii ku degnaa oo dirid kala ahaa ayaa al-shabaab joogtay si wax laga xili kara maba laga xili karo dhulkan soo bixinaa xataa waxaanu baaqu diraya madaxweynaha ummadda soomaaliyeed madaxweyne wasaare xasan cali qayde inay maaragtay sida ugu dhaqsiyaha badan dalka shabeellaha hoose dadka laga raadinayo guryahooda al-shabaab iyo guryahooda qunsanaysa waa dadkii taageeray farmaaji xasan cali qayre waa dadkii taageeray maxaa u taageerteen mudkuyatiin loo dahay marka inay iyagana indhaha ay ka fiirsadaan ee xamar ay ku mashquulaan waa laga fiican yahay war dowladii waxaa la qataba beel iyo dad qodoyaal oo qabiilka ku sheegaya u goondinaaya waa la dagaalamaynaya dal hebel ajiradiri waa laga xaasmaynaya dowladii shirka kata wax jibaday kama bixinayso war waa dowladama waxay naqata ciyaar ciyaar maxamed cabdullaahi oo shartaada waa la arkay horay wata dad qabuub keentana waa kula gerdinaya aday ku taalaay ummadan wax barya wax kuma lahan marka waxaan baaqal u dirayaa wasaaradii gaasha
dagaal aan sidaasi waxba u dhaamin dagaalka ka socda gobolka shabeellada hoose ayaa sidoo kale waxa uu ka socdaa gobolka galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya dagaalkaasi ayaa si lamida dagaalka gobolka shabeellada hoose waxaa isku haya beelo halka ururo iyo maamul goboleedana ay kala hugan yihiin waa kan warbixin ku saabsan aanooyinka qabiilka oo sii kordhaya gobolkaasi galgaduud
wararka ka imaanaya saaka gobolka galguduud ayaa sheegaya in deegaano iyo degmooyin oo kale ah degmada cabudwaaq ee gobolkaasi galguduud degmada xeraale isla gobolkaasi iyo deegaanka gelinsoor oo isna ka tirsan gobolka galguduud ay ka taagan yihiin gebi ahaanba saansaan colaadeed cabudwaaq shalay waxaa lagu dilay saddex ruux oo aanooyin qabiil ah waxaana isku hor fadhiya maleeshiyaad kala taawacsan dhinacyii waxa laga dilay iyo sidoo kale qoladii wax dishay deegaanka gelinsoorna waxaa lagu dilay saddex ruux oo xoolo dhaqato ahaa kadib markii ay ku duleen halkaasi rag maleeshiyaada xeraalana horey waxaa ugu wada dagaalamay ciidamada ahlusunna iyo sidoo kale kuwo kale oo taabacsan galmudug waxaana wararka ka imaanaya halkaasi ay sheegayaan in badi ay ka barakaceen dadkii deegaanka goobahaasi oo xiisadaha ay ka taagan yihiin waxgaradka iyo siyaasiyiinta qaar ee ka soo jeeda gobolka galguduud ayaa had iyo goor ku baxaya goob walba oo dhibaatada laga soo sheego laakiin waxa ay ku guuldarayseen goobaha qaar xiisadaha ka taagan inay wax ka qabtaan sida degmada xeraale oo maleeshiyaadka weli ay isku hor fadhiyaan nabadoon ciise lugey waxa uu ka mid yahay nabadoonnada ka soo jeeda gobolka galguduud waxa uu sheegayaa marka laga soo tago xiisadaha kasoo cusboonaaday gininsoor iyo sidoo kale cabudwaaq tan ka taagan xeraale in duubabka dhaqanka wax ay ka tari waayeen waxaana uu xusay in colaadahaasi ka soo cusboonaaday gobolka galguduud sababaha u nugulaysiye ay tahay xubno siyaasiyiin iyo rag kale oo ka tirsan dowladda sida uu sheegay in ay dhaqaalo fara badan ay ku bixinayaan dhibaatada ka taagan xeraale waxaan dhihi karnaa xiisadaha meesha ka soo cusboonaaday waxaa sabab u ah laba maamul oo aan iswaafaqsanayn oo dadka kala jiidanaya oo qolo weliba mataqaanaa meeshii qola dedenaad qolada kale ka riixanayso haye
meesha hadda xeraal in la yidhaahdo ilaa toban sano oo nimankan dhalinyarada dagaalkooda socday meeshii xarunta u aheyd hadda ahlu sunno meesha ayay ahayd marka waxaad moodaa markii dhanka kale loo fiiriyo waxaa la qari karinaa jira sida gaadiidka sida rasaasta sida dadka ololaha ku jira waxaan la qari karinaa jira waxaad moodaa in arrinkaasu muqdisho oo adigu aad joogto iyo cadhaado arrin ka socoto uya haddi dadka inay tegana markii aan ogaanay waxaan ahayn dhaqan baan ahayn annagu siyaasiyaal ma aanu ahayn markii aan ogaanay dad siyaasiyaaluhu dadkaas inay wadaana waxaa noo soo baxday nimanka siyaasiyaalka oo mataqaanaa madaxweyneyaasha sheeganaya inay joojiyaan xasarada ay dadka ka wadaan shacabkana aysan isku dhammayn dhirta xasuri maayaan nabadoonka oo sii hadlayay ayaa dowladda federaalka soomaaliya ugu baaqay ee dhibaatooyinka isbiirsaday ee ka taagan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka galguduud ay wax ka qabato oo aysan ka gaabsan waxa uu sidoo kale sheegaya nabadoonku in uu hayo warar sheegaya ciidamada ahlusunna iyo galmudug kala taawacsan ee xeraale isku hor fadhiya in iyana ay heleen gurmad islamarkaana laga baaqdin qabo in had iyo goor dagaal uu ka qarxo halkaasi mar kale nabadoonka ayaa sheegay in xubno siyaasiyiin iyo sidoo kale kuwo kale uu sheegay inay yihiin kuwa ka tirsan dowladda soomaaliya balse magacyadooda uu ka gaabsaday looga baahan yahay inay joojiyaan hurinta colaadaha ka soo cusboonaaday xeraale iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka galgaduud horta soomaali waxay yidhaahdaan waayeel afkaaga hooriilkaaga aan keliya lama yidhaahdo adiga hadda waxaad leedahay ahlu sunna ahlu sunnaad ku celceliniya markaad ahlu sunna ku celineen galmudug madaxay leedahay idaacadaha idinkala hadlaan waa dhaartaanoo inay mataqaanaa dadka laynayaan ay idiin sheegaan wax walba idiin sheegaan ninka dhaaranaayo maqlaysaa mataqaanaa ma hebel hebelaa dhaaranaayo ummadda laynaayo tiraad aniga horta sidayda looga dhaqanana ama galmudugna maaha ahlu sunno gaarana maaha laakiin soomaalida ninka islaam oo dhama ahlu sunnaha ma garan adeer wax yar ii kaadi haye waxaa kula hadlay wasiiro waxaa kula hadlay xildhibaano dhaaranaya oo leh meeshaas waxa ka dhacay waa la ogaa doonaa ibtisaalan samaynayna ummadaan kararaynaa dhahayo maxaa anay i weydiinaysaa iyada hadalkoodii naa soo daaya sida ummadda u sheeg haddaynay ka dambayso annagu markaan waxgaradkii ahayn ummaddan soddon sano oo dawlad la-aana maalin walba annaga inta ku baxnaan ayadoo dad badan ku dhintay heshiisyo jirnay qaab walbaan ula dhaqmi jirnay waana maqli jireen waxbay naga qaadan jireen waxbaan ku heshiisyo jirnay dadka dad yaqaana oo hore usoo shaqay jiraan ahayn hadda waxa naloo aqbali waaye waxa weeye siyaasiyaa dalada ka wada iyo lacag iyo baabuur iyo wax walbaa taagan xalku wuxuu ku jiraa nimanka oo xildhibaanada iyo sheeganaya wasiirada oo dagaalka kilkilaayo inay dagaalka